Xubno ku tirsan Golo Wasiirada Dowlad Goboleedka Galmudug iyo kormeer shaqo kaseedee dhismo laamiga dhexmaro bartamaha caasimada Galmudug ee Dhuusamareeb Meelase oo si dardar leh iyo ugu dareertay dhismo jidka weyn wasiiradan waa uu soo gaabiyay wasiirka wasaaradda howlaha guud ee Galmudug iyo kormeer shaqsiyeed qaybo shul duuban oo sidoo xawliga iyo ugu dareerta dhismo casriga ee jidka weyn ee dhexmaro caasimada kormeerka ugu dib wasiirka wasaaradda howlaha guud ee dowlad goboleedka Galmudug iyo Kuurbi kormeersho golo wasiirada iyo weliba sidayo shaqada aan dareerta maanta waxaan ku faraxsannahay haddaan nahay wasaaradda howlaha guud dibudhiska iyo guriyeynta inaan aragno mashruucan oo maanta meesha uu maraya soo gaaray waxaan u mahad celinaynaa cid kasta ee gacan ka geysatay ay ugu horrayso hoggaanka galmudug madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug mudane axmed cabdi kaariye qoorqoor oo hoggaamintiisa wanaagsan iyo sida ay uga go'need aragti ahaan in la hormariyo kaabayaasha dhaqaalaha in maanta halkan la soo gaaro sababta ugu weyn uu leeyahay sidoo kale madaxda kala duwan ee ugu horraysa wasaaradda arrimaha gudaha oo abuurtay xasiloonida maamul ee jira oo dhistay maamulladii degmooyinka iyo gobollada oo runtii iyadana ah in mashaariicda nuucan oo kale ay soo dhiiradaan oy halkan yimaadaan qayb weyn ka ah dhammaantiin waa idiin mahad celinaynaa runtii maanta waxaan soo aragnay wixii aan soo qorshaynay oo la fulinayo annaga marka micno gaar ayay noo leedahay ka wasaarad ahaan shalay wixii miisaska iyo xafiisyada lagu naqshadaynayey lagu jeexjeexayey maanta inaan soo aragno iyadoo baracticaal ah oo shaqadii ay socoto si gaar ahaan ugu mahad celinaynaa runtii howlwadeennada hawshaa ka shaqaynaya farsamo yaqaanada iyo injineerada iyo kontraktarka oo runtii la tartamay in ka badan toddobaatan iyo dhowr kambani oo shirkado caalamiya iyo shirkado lokaala intaba isugu jira kuna guulaysta mashruucan shirkadda la yidhaahdo bruuj oon maanta soo aragna sidoo kale balantigii oo ay rakibtay iyo shaqada ay waday iyo qalabka halkan ay keentay iyo sidoo kale midda hadda ay rakibayso ee ku saabsan laamiga ee warshaddii laamiga waa runtii ku faraxsannahay waxaan sidoo kale aad ugu faraxsannahay inaan joogno laabkii lagu tastagaraynayey ee qalabka dhismaha iyo dhammaan adeegyada dhismaha la xiriira oo bangiga adduunka uu noo maalgeliyey lagana hirgeliyey caasimadda dhuusamareeb ayna leedahay dhuusamareeb municipality maanta kadib wax alle wixii laga dhisaayo horumar ah ama wadda ha noqoto ama aylaboor ha noqoto ama isbitaal ha noqoto ama iskuul ha noqoto ama guri ha noqoto in maanta ay aksees u leeyihiin in halkan lagu tastagareeyo oo wax la hubo oo quality leh oo quality assurance maray halkan laga hirgeliyo waa runtii mashruucan la yidhaahda nagaad oo hadda halkan xafiiskiisa uu yahay laabkiina hadda aan joogno waa runtii waa halbowle aad iyo aad wuxuu u yahay mashruuc muhiim u ah oo dhammaanteen aan wada ilaashanayno ku wada faraxsannahay waana u mahad celinaynaa howlwadeennada wada wasaaradahana waxaan ka rajaynaynaa si gaar ah ayay howlahani ay u quseeyaan si gooniyahan uga hadli doonnaa sida la sheegay waxaan ka qayb qaadannaa oon ka mid nahay steering committeega mashruuca oonana ka rabo inaan ku hagno mashruuca meesha ugu fiican aan ka qabanno haddii ay jiraan khaladaad laakiin waxaan ku faraxsannahay maanta wixii aan filaynay iyo wax ka badanba inaan soo aragnay mashruucanna uu yahay mashruuc guulaystay waxaan rajaynaynaa inta dhiman inaan dhammaystiri doonno wasaaradda gaadiidka iyo wasaaradda qorshaynta iyo wasaaradda maaliyadda iyo wasaaradaha oo dhaqaalaha oo hadda ay nagala joogto wasaaradda kalluumaysiga iyo wasaaradda arrimaha gudaha oo ah marinkeenna dhammaantiin waxaan idinka codsanaynaa inaad si buuxda aan loo wada shaqeeyo mashruucan laga wada shaqeeyo sidoo kalena laga shaqeeyo guud ahaan kaabayaasha haddii ilah yidhaahdo aad iyo aad aa u mahadsantihin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu